faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daacod maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdulla cusmaan radio cadaado baladweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyo cadaado waxaad ku soo dhowaataan warka subaxa qodobada saaka aad ku maqli doontaanna waxa ugu waaweyn gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xasan cali nuur shuute oo ka digay xarigga sharci darrada ah golaha shacabka oo yeelanaya dood ka dhan ah go'aankii dhuusamareeba gudoomiyaha degmada warta nabadda sayna maxamuud warsame oo muqdisho jirdil loogu geystay saddex maamul goboleed oo ku dhawaaqay xubnaha ku matali doona guddiga farsamo ee dhuusamareeb qodobadaas aad maqasheen dhegaystayaal waxa ayan kuwooda ugu door karoon warka subaxee raadhiyo cadaado dhegaystayaal goordhow diyaar garooba faahfaahintiisa
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo sabdi ah taariikhduna ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha toddobaad sannada labada kun iyo labaatanka warka waxaa soo saara halkaan idinkaga tabinaya anigoo ah hashim cumar xasan hashimire haatana dhegaystayaal warkii oo fidsan gudoomiyaha aan idhaahde gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xasan cali nuur shuute ayaa ku dhawaaqay kadegista xarigyada sharci darada ah gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xasan cali nuur shuute ayaa si weyn uga digay in mas-uuliyiinta iyo taliyayaasha ciidamada ay dad aysan marsiin baaritaano ku eedeeyaan xabsiyada gudoomiyaha ayaa sheegay in loo baahan yahay qof walba oo uu soo xiro hogaanka baarista in si deg deg ah loo geeyo xeer ilaalinta iyo sidoo kale maxkamadda si loogu aqoonsado inuu yahay eedeysana haddii maxkamaddu ogolaato waxa uu xusay in qof walba oo hay-adaha ammaanka soo xiraan oo loo horgeeyo si degdeg in la horgeeyo si degdega maxkamadda iyo xeer ilaalinta inuu xarigiisa noqdo mid sharci ah waxa uu tilmaamay in qof walba oo loo soo xiro oo aan la horgeynin maxkamadda iyo sidoo kale xeer ilaalinta in la aqoonsan doono qof afduub ah islamarkaana loo aqoonsan doono in uu afduub yahay mas-uulka meesha uu ku xiran yahay
qofkaasi haddii la geeyo xeerdhiyaalintii loo geeyo maxkamadihiina loo sii geeyo oo ay oggolaadaan xariggiisa ayagoo fiirinaayo eedda lagu eedaynaayo maangalkeeda maangalnimadeeda fiirinaayo qofkaasi xariggiisu waa sharci waana xalaal xariggiisu magaca iyo sifaduu qaadanayana waa qof eedaysanaa oo la dacweynaayo ilaa ay maxkamada ka beri yeesho ama ku xukunto haddii qofka la soo xiray oo aanan la geynin xeerdhaalin iyo maxkamad toona oo aanan sharcigii la geynin qofkaasi wuxuu ku xihan yahay sharci darro waana xaaraam xarigiisa sifada iyo magaca uu qaadanayana qofkaasi waa qof afduuban cidda afduubtana meel kale ha ka raadin waa mas-uulka xukuma meesha uu ku xihan yahay
golaha shacabka ayaa yeelanaya dood ka dhan ah go-aankii dhuusamareeb xildhibaano golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta oo taariikhdu ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha toddobaad sannada labada kun iyo labaatanka waxa ay kulankoodii caadiga ah ku yeelanayaan xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho ajendaha kulanka ayaa ah ka doodista doorashada labada kun iyo labaatanka ilaa labada kun iyo labaatan iyo kooda waxaana tilaabadan wararka qaar ay sheegayaan in si weyn uga horjeedo kulankii madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada ay ku yeesheen magaalada dhuusamareeb xildhibaanada golaha shacabka ayaa isku dayaya in aan lala wara aan idhaahde xildhibaanada golaha shacabka ayaa isku daya in aan lala wargelina doorka ku aadan doorashooyinka in ay go-aan ka gaaraan saacadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa socday abaabul ku aadan kulanka xildhibaanada golaha shacabka xildhibaanada golaha shacabka ayaa xalay lagu wargeliyey in maanta oo sabti ah uu jiro kulanka baarlamaanka islamarkaana ay soo xaadiraan gudoomiyaha degmada warta nabadda seenab maxamuud warsame ayaa jirdil loogu geystay gudaha magaalada muqdisho ilaalada aqalka dowladda hoose ee muqdisho ayaa jirdil u geystay gudoomiyaha degmada warta nabadda seenab maxamuud warsame sida ay raadhiyo cadaada u xaqiijiyeen xubno ka mid ah maamulka degmada warta nabadda seenab ayaa la sheegay in jirdilka loo geystay uu sababay in isbitaal ku yaala muqdisho loola cararo islamarkaana dhakhaatiirta isbitaalka ay sheegeen in xaaladeeda aysan wanaagsaneyn jirdilka ayaa ka dhacay afaafka hore ee aqalka dowladda hoose ee muqdisho kadib markii ay isku dhaceen ciidamada ilaalada gudoomiyaha iyo sidoo kale ilaaliyaha xarunta gobolka banaadir wararka qaar ayaa sheegaya in askariga ka mid ah ilaalada gobolka uu ku garaacay gudoomiyaha qoriga liifkiisa islamarkaana uu jiro jabniin dhanka lafaha ah gudoomiye seynab ayaa hal sano ka hor sanadkan oo kale ku dhaawacantay qaraxii ka dhacay xarunta gobolka banaadir saddex maamul goboleed oo ku dhawaaqay xubno ku mateli doona aan iraadee saddex maamul goboleed ayaa ku dhawaaqday xubnaha ku mateli doona guddiga farsame ee doorashooyinka madaxda maamulka puntland jubbaland iyo hirshabeelle oo ka duulaya warmurtiyeed ka soo baxay shirkii madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowladda xubnaha ka ah kuwa kuna qabsamay iraada ee magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowladda galmudug labaiyo labaatankii luuliyo sanada labada kun iyo labaatanka shirkaas oo muxurkiisa ay ka mid ahaayeen in la magacaabo guddi farsamo oo ka kala socda dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladda xubnaha ka ah guddigaas oo kasoo baaraandegi doona hanaanka iyo habsami socodka doorashooyinka dalka ayaa ku dhawaaqay xubnaha guddigaasi ku mateli doona puntland waxaa ku mateli doona maxamed cabdiraxmaan dhamcad wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda labo cabdiweli cali ducaale agaasima ku-xigeenka guud ee madaxtooyada dowladda puntland hirshabeelle waxaa ku mateli doona wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladda hoose mudane maxamed cali cadle labo maxamed madaxa xafiiska amniga dowladda hirshabeelle cabdul maxamed faarax makaraan jubbalandna waxaa ku matali doona xirsi jaamac gaani wasiir dowlaha madaxtooyada labo xamsa cali barre gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xubnaha iyo doorashooyinka jubbaland guud ahaana dhegeystayaal intaasi waxaa nooga eeg warkii subaxa kala socoteen raadhiyo cadaada warka waxaa soo saara halkan idinkaga tabinaya anigoo ah hashim cumar xasan warkan warka xiga waa bahdi raadhiyo cadaada isku duubanaya dhegeystayaal sidaa ayaa maana alla